magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiiyey gabdho kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ah oo loo qabtay gabdhaha da-yarta ah ee magaalada hargeysa munaasabada lagu soo gabagabeynayay tartankan ayaa waxaa ka qayb galay culimada hargeysa waalidiin ganacsato wasiiro ka tirsan somalilan iyo marti sharaf kale mid ka mid ah xubnaha guddiga tartanka ayaa sharaxay abaalmarinada la guddoonsiiyey saddexda hablood ee kaalmaha hore ka galay tartanka inanta kaalinta saddexaad gashay waa faadumo cabdilcasiis maxamed weeye inanta kaalinta saddexaad gashay number triga waa faadumo cabdilcasiis maxamed waayahay inantaasi musxafkii bay qaadan oo kii ugu sharafta badnaaya shahaadadii bay qaadanaysaa kitaabkiibay qaadanaysaa hadyadahaasay qaadanaysaa ma sheega haddaba intii yaree la jeclaana iyo siddeed boqoloo dollar maasha allah inanta kaalinta labaad gashay waa inanta la yidhaahdo asma faysal cilmi jaayisadeedu waa musxafki waa kan soo asma kana qabo lacagta la siinayaana waxa weeye kun iyo laba boqol oo dollar maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah inanta sanadka noqonaysa inanta tartanka hogaanka u haysa magaceeda aan ku dhawaaqo safa maxamed ciisa allaha barakeeyo allaha barakeeyo waxay ku baxday sagaal iyo sagaashan dhibic hal lix bay ku baxday yahay lacagta ay qaadan doontaa safay xaggaada yaryareeg maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah lacagtay qaadan doontaana waa kun iyo siddeed boqoloo dollar allaha barakeeyo
wasiiro ka tirsan somalilan ganacsato iyo culimaa-udiinka magaalada hargeysa ayaa si wada jira ugu bogaadiyey tartanka shirkada dahabshiil iyagoona ugu baaqay inay sii wadaan tartamada noocaan oo kale
oan rajaynayna xataa tartamada kale ajarkooda inay hesho waayo rasuulku wuxu uhi man sunna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha sunno wanaagsan bay jidaysay oo ilaahay kitaabkiisa inay dhiirigeliso cid kasta oo kaga dayata oo dhiirigelintaa samaysana waxaan is leeyahay iyadana abaalkeeda waa leedahay in sha allahu tacaala mahad celinayaa culimmadii ka soo qayb qaadatay ardaydan qiimaha badan ee hablaha ah ee tartamayey ee ku tartamayey qowlka ilaahay ee ku tartamayey qur'aanulkariim oo runtii qiimo weyn iyo horumar weyn u ah bulshadeenna inay dhan walba loo tartamo oo weliba lambudnaanta la siiyo qur-aanka kariimka ah waxaan ugu mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay dadaalkaa la geliyey guddidii kala saartay shirkadda dahabshila qaybta weyn ka qaadatay halkan looga mahad celiyey runtii waxay farxad weyni ah oo wax ilaahay loogu mahad celiye ah in dadkeennii iyo bulshadeennii ay maanta taagan yihiin inay ku tartamaan horumar ka gaadhaan qur-aanulkariim